nabaatanta waxaan u jeednaa macnihii loo dejiyey macno aan ahayn macnihii loo dejiyey waxa dhulka ka soo baxo weeye macno aan ahaynoo roobkii ayaan u jeednaa calaaqada ka dhaxaysa maxay tahay nabaadka sabab baa loo yahay roobkaa sabab aha min tacbiirilmusababi kii sababka loo ahaa ayaa la cabiray oo nabaadka ah wa iraadati sababi sababkii roobkaana loo jeedaa sidaa ayuu ujeedaa andarati samaau nabaatan ay kaytan roobbay soo dasiisay roobka oo yakuunu uu yahay annabaatu nabaadka musababan mid looga sabab dhigay canhu roob fa alaqa musababa musababkii ayuu ilaaqay fa uliqa musababu musabab ayaa la ilaaqay wa uriida sababu sabab ayaana loo jeedaa cagsa maa shay dabagedigii xaal uu yahay qablahu kii hore ka horey wlmujaawarati kasababiyati wlmusababiyati wlmujaawarati la ologidda wey laba shay oo darisa ayaa mid cabiri kan kalaadna u jeedaa wlmusababiye wlmujaawarati la deris ahaansho weeye oo labada shay ay deris yihiin deris waa la yaqaanaa fii naxwi sharibtu waan cabbay min araawiyati raawiyadii ayaan ka cabbay raawiyada neefka dhaanka la yidhaahdaa neefka la soo dhaamiyey laftiisaa raawiya la yidhaahdaa hee neefkii ma aadan cabbine waxaad cabtay biyihii dul saarnaa neefkii baad cabbirtay neefkii dhaanka ahaa waxaadna u jeeddaa biyihii deriska la ahaa asagee dhabarka ka saarnaa ay deriska isla ahaayeen min tacbiirilmujaawir wa iraadati jiwaarihi wey wlmujaawara naxwu sharibtu waan cabbay min araawiyati dhaankii baan ka cabbay ee almusaada ayaad u jeeddaa weelkii biyaha ay ku jireen ayaan ka cabbay aljild ayiljild musaadadan we waa harag aladii haragii yudacu la dhigaya fiihi dhexdii almaaw qarbadkii weeye biyaha lagu shubaye lisafari safarka dartiina biyaha loogu shubaye wa hiya raawiyada fil asli waagii hore raawiye waxaa la dhihi jiray ismun magac weeye oo lilbaciiri baciirka u sugan alladii baciirka oo yaxmiluhu biyaha qaaday baciir waxaa la yidhaahdaa neefka geela ratiga keli lama yidhaha ratiga waa mudakarka mogtahay mudakarka keli baciir maaha ee hasha lafteeda baciir way tahay geelo idilaa baciir la yidhaahda lilbaciiri neefka geela u sugan alladii neefka geelo yaxmiluhu biyaha wada waa neefka dhaanka ah yaa waxaa la dhihi jiray raawiya raawiyadaan ka cabbana waxaad u jeedaa qarbadki biyaha ay ku jireenaan ka cabbi biyihiisi fa fiihi waxaa ku sugan tasmiyatu shayi shay in lagu magacaabo bismi mujaawirihi kii la deriska ahaa magicii lagu magacaabo licalaaqati lmujaawarati derisnimaana ka dhaxaysa wlkulliyati kullinimo weeye kulli baad cabbirtay bacdi baad u jeeddaa fii naxwi yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciq yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhegahooda dhexdiisa kuwa ku sugan asaabic jamcu usbuc weeyaan usbuucna waxaa la yidhaahdaa halkaa laga soo bilaabo farta meesha ay ka soo baxday laga bilaabo ayaa usbuc la yidhaahdaa hee farta ilaa intaa dhegta lama gelin karo dhegta waxaa gelayaa intaa hore oo keliya ee usbuuc dhegta ma geli karto saxiix asaabic waxaa loo jeedaa anaamil xibin kasta oo farta ay leedahay unmula la yidhaahdaa unmula tan waa unmula tanna unmula tanna unmula waxaa loo jeedaa unmulada hore yay dhegta gelinayaan unmuladii waxaa lagu cabbiray oo lagu sheegay usbuuc oo usbuuc maxaa loogu cabbiray unmulada hee bacdi iyo kulli bay kala yihiin oo unmulada bacdun min alusbuc weeye usbucda qayb ka mida weeye min tacbiiri ilkulli wa iraadati albacd kulli oo waxaa la cabiray asaabica bacdi oo unmuladaana loo jeedo maqsuuda sidaa ayuu soo wada wlkulliyati weeyaan fii naxwi yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhagahooda dhexdii kuwa ku sugan ay anaamilahum weeye ee unmulada waa farta xibinteeda hore fa fiihi waxaa ku sugan ilaaqu lkulli kulli in la ilaaqo cala bacdi qaar lagu ilaaqo waalbacdiyati weeye bacdi baa la cabbirayaa kullina waa loo jeedaa fii naxwi ra'aytul cayna jaasuuskii ayaan arkay caynka waa ninka jaasuuska ee habeenkii wareego habeenii maalin midkay noqotaa wax jaasuusayo ra'aytul cayna jaasuuskii ayaan arkay hee cayn ishanaa la yidhaahdaa il ayaad cabbirtay min tacbiiri ilbacdi oo il ah wairaadat ilkulli ruuxii dhannaana waad u jeedaan maxaa dhacay haaisha bacdun min aljaasuus jaasuuska qayb ka mida weeyaan weliba waa xibinta uu jaasuusnimada ku gudanayo walbacdiyati weeyaan fii naxwi ra'aytu waxaan arkay alcayna jaasuuski ay alraqiiba jaasuuski ayaan arkay fa fiihi waxaa ku sugan idlaaqulbacdi bacdi in la idlaaqo iyo wa iraadatu lkulli dhammaan in loo jeedo idil caynu isha bacduhu jaasuuska qaar ka mida weeye wayushtaradu waxaa loo shardinay marka wuxuu soo wadaa bacdi marka la cabirayee kulli looga jeedo waxaa shardi ah bacdigaa la cabirayo meesha markaa la taagan yahay bacdigaasi ajsaada kale waa inuu khaas kale yahay waa inuu khusuusiye kale yahay miaalka haddeeraan miaalina u fiiri jaasuus weeye hadda waxaa cayn laga cabirayo jaasuuska ajsaadiisa faraha badan isha khusuusiye ay ka leedahay oo khusuusiyada ay ku leedahay maxaa weeye hee jaasuusnimadan uu ninkan samaynayo jusga uu ku samaynaya isha weeye ishuu wax ku eegaayo wax ku jaasuusaya inkastoo dhegtaba wax lagu jaasuusi karo laakiin ishaa fara badan ishaana wax lagu jaasuusaa waxaan bannaanayn adigoo jaasuus cabirayo raba inaad sheegto inaad tidho ra'aytu rijla ama ra'aytu lbatna calooshiihan arkay hee caloosha jaasuuska khusuusiye kuma laha caloosha wax laguma jaasuuso lugta wax laguma jaasuuso sawaadix maaha jusga ficligaa lagu gudanaya waa inuu yahay jusga la cabirayo sidaa ayuu soo wada wayushtaradu waxaa la shardinayaa an yakuuna aljuzu jusga inuu yahay alladii jusga oo yulaqu la ilaaqayo cala alkulli kulli lagu ilaaqayo jusgaa waa inuu yahay lahu jusga miduu u sugan yahay min bayni alajzaa'i ajzaada kale dhexdeeda waa inuu uga sugan yahay masiidu ikhtisaasin khaas ahaansho ziyaadadeeda bilmacnaa macnaha lagu khaas ahaado macnaha almaqsuudi loo qastayay macnaha maqsuudkee loo jeedo waa inuu khaas la yahay falaa yajuusu ma bannaana ilaaqu naxwilyaddi gacan iyo wixii lamida in la idlaaqo cala aljaasuusi jaasuus lagu idlaaqo adoo jaasuus sheegaya ra'aytu yaddan inaad tiro ma bannaano waayo gacan jaasuusnimo laguma guto wactibaari maa kaan miisaaladii buu wadaa wuxuu ahaan jiray in lagu cabbiro shaygani wuxuu waagii hore soo maray ee haddeer uu ka soo tagay ayaa lagu sheegayaa min tacbiiri maa kaan shaygan wuxuu ahaan jiraa lagu cabbiri tacbiiru maa kaan wactibaari maa kaan fii naxwi waaatu lyataama amwaalahum faina alyatiima miaalkankii hore aan kusoo miaalina faina alyatiima agoonka fi lxaqiiqati asaqiiru ka yar weeya alladii saqiirka oo laa aban lahu aabba aan lahayn fastucmila waxaa loo isticmaalay filbaaliqi ninkii baaliqa ahaa licalaaqati ictibaari maa shay waatulyataama amwaalahum marka la leeyahay aayaddu tafaasiir badan bay leedahay tafaasiirteeda waxaa ka mid a waaatulyataama amwaalahum xoolahooda ku nafaqeeya in loo wado xoolaha gacanta ka saara inaan loo wadin ee xoolahooda u haaya kuna nafaqeeya sidaa in loo jeedo sidaa haddii loo jeedo aayaddu wax majaazi markaa kuma jiro yatiimka xaqiiqidii bay ku jeedaan haddiise loo wado yatiimka xoolaha gacanta ha looga saaro ha loo dhiibo asaga ha ku tasarufee hee ninku waa inuu baaliq noqdaa oo yatiim xoolo looga dhiibo aayaddana waxay u jeedaa ninka baaliqa ahee yatiimnimada soo maray xoolaha ha loo dhiibo oo ninkani maadaama uu baaliq yahay maanta yatiim maxaa loogu sheegaya wuu soo maray biictibaari maa kaan wuxuu ahaan jiraa la ictibaarnaya la tixgelina saas u jeeda fii naxwi waatulyataama amaalo faina alyatiima fi lxaqiiqati sida dhabtaa saqiiru ka yar weeya alladii saqiirkoo laa aban lahu aaba aan lahayn faistumila waa la isticmaalay filbaaliqi ayaa loo isticmaalay licalaaqati ictibaari maa shay fiiradiisa ayaa ka dhexaysa kaana uu ahaan jiray calayhi kaana yatiimu u ahaa calayhi dushii mid ku sugan qabla albuluuqi intuusan baaliqin aw ictibaari maa shay ama fiiradiisa ya-uulu uu noqon doono ilayhi shayga mid u sugan ama shaygani waxa uu u socday uu noqon doono ayaa lagu sii magacaaba ninkan weli muusan noqonin laakiin wuu noqon doonaa bishardi inuu noqon doono waa in la hubo wax la hubo waa inuu yahay ama danni mu'akada waa in loogu malaynayo ee shayga inuu noqon doono waa isaga malaynay waa inuusan ahayn aw ictibaari maa shay ya-uulu uu noqon doono ilayhi xaggii kama fii qowlihi tacaala innii araanii acsiru khamran innii aniga araanii waxaan isugu ru'yoonayaa acsiru anigoo majiinayoo jijabinaya khamran khamra jijabinaya u fiirso biyahan cinabka laga tuujiyey laga majiiray ee markaa meesha ku horay khamro ma aha casiir baa la yidhaahdaayo markaa la tuujiya waa biyo caadiya waana xalaal waa bannaan yihi ila cabdo wax dhibaatayna kuma jiro kow biyihii markaa uu majiirayey ayaa wuxuu ku magacaabay khamro acsiru khamra khamra wuxuu ugu magacaabayaa ya-uulu ila alkhamri khamray noqon doonaan buu u jeedaa biyahani waxaan u majiirayo sideeda in lagu cabo looma majiiraye waxaa loo majiirayaa khamre inay noqdaan oo markay khamro noqdaan kadib la cabo sida ayuu u jeeda acsiru khamra khamra casirka waxaa loogu magacaabay biictibaari maa ya-uulu ilayhi waxa uu noqon doona ayaa lagu sii magacaabay kamaa fii qowlihi tacaala inii araanii acsiru khamra ee casiiran casiirka oo ya-uulu u noqon doono ilaa kownihi ahaanshihii khamran uu noqdo iyo wanaxwiha wixii lamid a miitaalada aan ku soo sheegay wixii lamida ayay calaaqada noqoto mushaabaha aan ahayn kalmaxaliyati maxalnimo wey min tacbiiri lmaxalli wa iraadati alxaal meel baad sheegtay meeshana uma jeedide waxa ku dhex jiraad u jeedaa fii naxwi falyadcu naadiyahu falyadcu ha u yeedho naadiyahu naadigii ha u yeedho naadi asluluqaha waxaa la yidhaahdaa meesha la fadhiistee lagu sheekaysto oo dadka intay isugu soo baxaan reeraha ka soo baxa meesha ay fadhiistaan ay ku sheekaystaan naadi halkaasaa la yidhaahdaa meeshaa naadiga ama lagu khamra cabo ama yaa lagu khamra cabi haddii lagu khamra cabana naadi bay dhihi jireen haddii kalena naadi bay meesha lagu sheekaysto lagu wax cabcabay adiga laskaga sheekaysta meeshaasay naadi u yaqaanaan haddaba aayaddu waxay tireen naadiga ha u yeedho maqsadkana naadiga dhulkii looma jeedo ee waxaa loo jeedaa ahla naadiihi dadkii meeshaa la fadhiisan jiray ay wada sheekaysan jireen acwaan ha ka dhigtay ha u yeedho marka waxaa la cabiray maxalka xaalligii baana loo jeedaa dadkii meeshaa dhex degi jiray intaas u wada kalmaxalliyati weeyaan fii naxwi falyadcu naadiyahu ey ahla naadiihi naadigiisa dadkii wanaadii naadiga almajlisu meesha la fadhiisto wey waalxaaliyati xaaliyadii weeyaan qoladii dhexdegaysaa la cabiray maxalka laftiisaana loo jeedaa alxaaliyatiya saas u jeedaa fii naxwi fafii raxmatillaahi fa fii raxmatillaahi ilaah raxmadii ayuu ku dhex sugan yahay raxmadii xaalliga ahayd ee meesha ku dhex jirtaa la cabiray maxalkii jannadaana loo jeedaa oo ninka camalka iyo camalkaa qabtaa fa fii raxmatilah ee fa filjannati jannada ayuu ku dhex jira jannadana waxaa ku dhex jira oo maxal ay u tahay jannada waxaa dhex degan raxmada raxmadii dhexdeganeedaa la cabiray jannadii la dhex deganaa ayaana loo jeedaa oo ninkani jannada la dhex deganaa ayuu ku dhex jiraa raxmadii dhexdeganeed ayaana la cabiray sidaa ayuu jeeda fa fii raxmatillaahi ay aljanna allatii taxillu ay degi fiiha jannada waxaa dhexdegay alraxmatu ay annicmatu faqad udliqa alxaallu kii wax degaya ayaa la ilaaqayoo raxmadiya waanaad ama faqad adlaqa alxaalla kii dhex degaya ayuu sheegay waanaada wuxuuna u jeedaa almaxal maxalkii jannada ahaa cagsamaa kaana qablahu cagsamaa qablahu kii ka horreeya dabagedigii xaaluu yahay famajaazu mursal kaa majaaz mursala la yidhahda famajaazu mursalun wuxuu khabar u yahay in kaanat calaaqatuhu hayra almushaabahati famajaazun waa khabar mubtadihii ka xadfan yahay jumladana jawaabu shardigii wey famajaazun fahuwa majaazun mursalun kaa majaaz mursala la yidhahdaa yusamaa bidalika liannahu ursila ay udliqa can iddicaa'i ana almushabaha min jinsi mushabahi bihi ow can itaqyiidi wuxuu rabaa sababu tasmiyihii inuu kuu sheegay maalintii hore aan soo digdhignay majaazun majaaz weeye majaazka oo mursal majaaz sababka loogu magacaabo waa naqaanaayoo lafdigan macnihii loo dejiyey macnahan ayaa loo isticmaala loo jeeda xagga u dhig mursal maxaa loo jeeda mursal laba sabab mid unbaa loogu idlaaqay horta mursal lafdiga waa kii la sii daayey oo la diray kow mursal lafdigan maanta macnaha looga jeedaa waa kii la sii daayey waayahay mursal laba sabab mid unbaa loogu magacaabay isticaarada waxay wadataa iddica wax la yidhaahdo oo mushabbaha fardun min afraadilmushabbahi bihi inuu yahay ayaa la iddicoonay oo la sheegani majaazka mursalka iddicahaasa laga sii daayay oo iddicaha kuma jiro oo majaazka lafdiga macnihii loo dejiyey iyo macnaha loo isticmaalayo inay isku mid noqdeen lama iddicoonhayo iddicahaasaa ku jirin kow waxaa kaloo la dhihi kara waxaa mursal loo leeyahay isticaarada hal calaaqay ku xidhan tahay oo mushaabaha keli ah majaazka mursalkana calaaqooyin badan ayuu leeyahay waxaa mursal u yahay marka hal calaaqa in lagu xidhaa laga irsaaliyo oo laga sii daayey calaaqooyin badan ayaa midii la doonaba la marin kara sidaasuu u jeeda labadaa wej midunbaa loogu magacaabay intaasuu soo wada ee yusamaa waxaa lagu magacaabay bidaalika mursal ayaa lagu magacaabay liannahu majaazka ursila waxaa laga sii daayey ay utliqa waxaa laga sii daayey can iddicaa'i ana almushabaha mushabaha min jinsi lmushabahi bihi mushabahu bihiga jinsigiisa inuu ka mid yahay kaasaa laga sii daayey isticaarada taa ku socotee ow anna taqyiida ku qaydid bicalaaqatin hal calaaqa lagu qaydo ayaa laga sii daayey bikhilaafi listicaarati fa calaaqatuhaa isticaarada calaaqadeeda almushaabahatu mushaabaha weeye faqad oo keliya oo calaaqo kale ma lahe wabilahi towfiiq sala allah aleyh qaadir loo wadaana yaa cabdiqaadirta ayaa caddaysay marka ficligani faacil in cabdiqaadir looga dhigaa majaaz caqli e weeye in la yidhaahdo isnaadu lficli ligayri man huwa lahu waxaa baatil ka dhigaya majaazka caqliga marka aan tacriifinayno u fiirso kitaabka sida uu ku soo tacriifiyey waa isnaadu lficli ow maa fii macnaahu ilaa gayri maa huwa lahu limuraabasatin maca qariinatin maanicatin ficligii waa in loo tiiriyaa cid aan lahayn ambata rabiiculbaql tiirintaa loo tiirinayaa waa inay mulaabaso taallo mulaabasadana waxay ka dhaxaysaa ficligan la tiirinayo iyo kan loo tiiriyey mulaabaso ka dhaxaysa waa in la hayo qariino maanicayna waa in la hayo hee adisnaa marka aan nidhaahno haddii aan nidhaa isnaadulficli ligayri man huwa lahu waayahay oo ficligan cid ilahay cid aan ahayn ayaa loo tiiriya waa caddahay taa qariino maanica ah waxa weeyaan ninkan muwaxidnimadii iyo mu'minnimadii haddii aan nidhaahnana xagga noo dhig iyadana waxay ka soo jebini oo meel laga kabo aan laga helaynin ficligan iqaasada iyo gargaarka ah iyo faacilkan aad u tiirisay cabdiqaadir ah mulaabasada ka dhexaysa maxay tahay ma sabab buu u yahay ma mafcuulu bihi buu u yahay ma daraf buu u yahay darfu zamaan madarfulmakaan buu u yahay cabdiqaadir ficligan muxuu yahay akifna haddii la yidhaahdo sabab buu u yahay sababka saddex qayb buu musanifka u qeybiya saddexdaa buuna u qaybsamaa ma sabab sharciga oo sharcigaa sabab ka dhigay sida qoraxda zuulideeda salaada sabab ay uga tahay sharciga uga dhigay ma sharcigaa sabab ka dhigay ha haddii la yidhaahdo daliil waa in la keenaa kow ma sabab caqliba oo sabab caqliba marka la yidhahdo caaqilkao dhan waa inuu xukumaa ee caqlu zaydin keli maaha ma sabab caqlibaa ma sabab caadibaayoo caadadaa lagu yaqaanaa sidaasi waxaa kale sababka laftiisaa tacriif u baahan maa huwa sabab sabab maxaa la yidhaahdaa sabab waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min wujuudihi alwujuudu wa min cadamihi alcadamu lidaatihi sabab waxaa la yidhaahdaa shayga joogitaankii uu ka laasimayo musababka inuu joogo waayitaanka la waayana uu ka laasimayo musababka in la waayo waliba daatadii isagaa keenaya xataa wax kale inuu u kaashado uma baahna qaacidada usuuliyadana waxa weeyaan alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman cillada iyo sababka waa isku mid iyo waa kala bedelan yihin waxoogaa khilaaf yar baa jira xukunka weligiiba sababka ayuu la socdaa ama cilladiisuu la socdaa oo cillada haddii la helo xukunkii laazim waa la helayaa haddii la waayana waa la waaynayaa sababka tacriifkiina waa sidaba sababka tacriifkiisaabaa sida ah marka gargaarka ilaah ma waxaan leenahay cabdiqaadir ayaa u sababuu ku xidhan yahay oo cabdiqaadir haddii la waayo gargaar rabbi la heli maayo cabdiqaadir haddii la helaana gargaar rabbi waa la helayaa waa laazim masaasaan leenahay baatil weeye wax jira maaha ruux muwaxidayna kuma hadli karo sidaas marka meeshaa wax majaazo ku jira lama arko mulaabasada ayayna ka fasahaadi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاصل في تقسيم الاستعارة بالذات الاستعارة إما تسريحية وإما مكنية وإما تخيلية halkani wuxuu sheegayaa musanifka wuxuu ka soo baxay uu ka soo hadlay bayaankuu saddex qayb u qaybsamayey waa majaaz iyo tashbiih iyo kinaayo qaybkii u hore majaasga ayuu ku jiray musanif majaasku lama u qaybiyey majaas caqli ah iyo majaas luqawi ah majaaskii caqliga ahaa wuu soo dhammeeyey majaaskii luqawiga ahaa ayaan ku jiray majaaska luqawiga ah ee majaaska luqawiga ah ayaa musanifka wuxuu u qaybiyey laba qayb mufrad iyo murakab murakabkiisii wuu soo wadaaye mufradka ayaan ku jiray majaaska luqawiga oo mufradka ayaa wuxuu u qaybiyey laba qayb qaybtaana wuxuu ka keenay calaaqada wuxuu yidhi calaaqada haddii ay mushaabaha tahay majaaska isticaara la yidhaahdaa waa majaaska luqawiga ee mufradka ah calaaqadu haddayan mushaabaha ahaynna majaaska mursal ayaa la yidhaahdaa waayahay mursalkii wuu soo sheegay calaa'iqooyinkiisii qayb ka midina wuu soo sheegay majaasu isticaaratin ayaan ku jiray ama uu halka ka bilaabayaaba isticaara majaaska la yidhaahdo majaaska isticaarada ayaa musanifka wuxuu qaybinayaa dhowr jeer taqsiimka ugu hore ayuu halka ka bilaabay musanifka majaaska isticaarada wuxuu u qaybiyey isticaarada daata ahaanteeda laba qayb isticaarada daata ahaanteeda laba u qaybsanta sakaakii saddex waa kii ka dhigayoo takhiiliye ku darayay isticaarada waxay u qaybsantaha isticaara musaraxa iyo isticaara makiniya isticaara takhyiiliya musanifka qayb saddexaad kuma wadeen wuxuu ku wadaa qoomka madhabkii ay wateen ayuu ku socdaa asagaana sheegi doona oo isticaara takhyiiliya oo goonni u taaganay la tirinaya isticaara wax jira ma aha isticaara takhyiiliya wuxuu ku wadaa musanifka qoomka sidii ay ku wadeenay ah ihbaatka ayuu majaas ku jiraa majaaska ihbaatka galaana waa majaas luqawi ah waayahay isticaarada daata ahaan waxay u qaybsamay musaraxa iyo makiniya qaybtaasina waxay ka imaanay isticaarada daatadeeda oo la qaybinayo weliba haddii si hoose loo sii dhexgalo ee tashbiiha arkaantii labada rukniye ugu waaweyn waxaa la yidhaahdaa darafa tashbiih tashbiiha labadiisa daraf waa mushabah iyo mushabahu bihiga tashbiiha hadduu mushabahu bihiga lafdigiisa sheegan yahay isticaarada waa musaraxo hadduu mushabaha lafdigii sheegan yahayna isticaaradu waa makiniya qismiga ayuu soo wadaa musanifka faslun fii taqsiimi listicaarati isticaaro qaybinteeda ayuu u fasal yahay bidaati daata ahaan loo qaybiyo alisticaaratu isticaarada imaa tasriixiyatun caddayn mid loo nisbeeyey inay tahay nisbatun litasriix waa tasriix oo wax loo nisbeeyo yaa u nisbaha lagu daro wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa lahaa tasriixiyada waxaa loo yidhaahdaa musaraxatunna waa la yidhaahdaa tii la caddeeyey isagaa sheegi doonaa sababu tasmiyaha ayda noqode wa imaa makniyatun qarin mid loo nisbeeyey inay tahay makniyatun bimacnaa makhfiyatun qarin mid loo nisbeeyey wayuqaalu lahaa makniyada waxaa loo yidhaahdaa bilkinaayati isticaara qarsooni ku dheehan ayda noqode waimaa takhyiiliyatun ismoodsiin mid loo nisbeeyey inay tahay iyo malamalayn falisticaaratu isticaarada altasriixiyatu caddaynta loo nisbaynayo hiya isticaarada tasriixiyada allatii tii weeye surixa la caddeeyey fiiha isticaarada dhexdeeda waxaa lagu caddeeyey bidikri lmushabahi bihi mushabahu bihi sheegiddii ayaa lagu caddeeyey faqad oo keli ah wax kale lama sheegin naxwu ra'aytu asadan filxamaami weeyaane ee isticaarada musaraxada waa isticaarada arkaanu tashbiih oo dhan ay wada xadfan yihiin mushabahu bihiga lafdigii mooye oo mushabahu bihiga lafdigii ayaa jooga arkaanu tashbiiha kaleo dhanna waa xadfan yihiin miitaalkiina waxa weeyaan ra'aytu asadan filxamaami asadan mushabahu bihiga lafdigii ayaa sheegan filxamaamina qariiradii maanicada ahayd weeyaano inaan libaaxii caadiga aha lagu wadin ayay caddayni waka falisticaaratu tasriixiyatu hiya alatii surixa fiiha surixa fiiha fii waa xarfuljar haadana mabniyu cala sukuun fi maxalli jar fiida macnaha ay faa'iidayna xurufuljarka marka ay ka midka tahay macnaha ugu weyn waa darafnimo waa wax wax ku dhex jiro ayay faa'iidaysaa kow marka ay darafnimo faa'iidayso macnihii wuxuu noqonayaa isticaarada musaraxada ah waa tan dhexdeeda ama gudaheeda mushabahu bihiga lagu dhex sheegayo oo isticaarada dhexdeeda wax lagu sheegaya iyo mushabahubihiga la sheegayo dhexdhacaya isticaarada maxay kala yihiin taasuu rabaa inuu kuu caddeeyo lafdigan isticaare dhigta raarici lafdigan isticaare la yidhaahdaa laba isticmaal sida majaazgaba laba isticmaal uu u lahaa lafdigan isticaara ayaa wuxuu leeyahay laba isticmaal isticaara lafdiga mushabahu bihigee meesha noo yaallo isticaaro waa la yidhaahdaa oo ra'aytu asadan asad aliftan iyo siinkan iyo daalkan isticaaro waa la yidhaahdaa waxaa kaloo isticaaro la yidhaahdaa isticmaalka lafdiga la isticmaalayo lafdigan mushabahu bihiga uu lahaan jiray isticmaalka mushabbaha loo isticmaalayo isticmaalkaa laftiisana isticaaro waa la yidhaahdaa warma fahanteen haddaba fiida iyo darafnimada waxay suuroobi karta isticaarada marka loo wado isticmaalka ee aan loo wadin lafdiga mushabahubihiga lafdiga mushabahubihiga haddii loo wado oo isticaarada lafdiga mushabahubihiga haddii lagu wado hee lafdi mushabahubihi lafdi mushabahubihi dhexdiisa sii dhacaya wax jira maaha ee wuxuu u jeedaa lafdigan isticaara ayaa wuxuu u isticmaalihayaa isticmaalka lafdiga mushabahubihiga la isticmaalayo isticmaalka dhexdiisa lafdiga mushabahu bihiga uu dhexdhacaya intaas soo wada wax kale ma wado falisticaaratu tasriixiyatu hiya allatii tii weeye surixa la caddeeyey fiihaa dhexdeeda waxaa lagu caddeeyey tutlaqu listicaaratu isticaaro waxaa lagu idlaaqaa cala alisticmaali mushabahu bihiga lafdigiisa isticmaalka la isticmaalaya ayaa lagu idlaaqaa kamaa tutlaqu sida loogu idlaaqo cala lafdi lmustacmali lafdiga la isticmaalayo asad laftiisa sida loogu idlaaqo wa biisaa'il awali macnaha hore ujeeddadiisa qaabilkeeda ayay tadaharu muuqani addarfiyatu ku dhex jiridda markaasay muuqani oo marka loo jeedo lagu idlaaqo weeyaa lafdiga isticaara isticmaalka marka lagu idlaaqaa darafnime darfiyada la fahmi karaya wa ilaa haddaanan sidaa dhihin oo aan idhaahno isticaara waxaan u jeednaa lafdiga mushabahu bihiga laqaala musanifka wuxuu dhihi lahaa hiya lafdulmushabahi bihi fii meesha muuse keeneene hiya isticaarada lafdulmushabahi bihi mushabahu bihiga lafdigii weyuu dhihi lahaa mushabahu bihiga lafdigiisii almusaraxi bihi la caddeeyey sidaa ayuu isticmaali lahaa bidikri lmushabahi bihi mushabahu bihiga sheegiddii ayaa lagu matnigaa isla socda falisticaaratu tasriixiyatu hiya alatii surixa fiiha dhexdeeda waxaa lagu caddeeyey bidikri lmushabahi bihi mushabahu bihiga sheegiddii ayaa lagu caddeeyey ay bilafdi lafdi sheegiddii lafdigii addaalli tusinayey calayhi mushabahu bihiga lafdigii tusinayay asad ayaa meesha ku cad faqad oo keliya faqad buu fasiray ay min hayri an yudkara iyadoo aan la sheegin shay-un shay shayga oo min arkaani tashbiihi tashbiiha arkaantiisii ka mida shayga oo siwaahu mushabahu bihiga lafdigii ka soo haray naxwu ra'aytu waxaan arkay asadan libaax ayaan arkay fil xamaami meesha lagu qabaysta dhexdeeda aanan ku arkay xamaam miimka marka la shido waa meesha lagu qabaysto meesha qadaa'ulxaajaha lagu guta ma aha ee meesha lagu qabaysto weeyaan marka ay kala duwan yihiin waddamada qaar bay kala duwan yihiin oo meesha lagu qabaystaana ay goonni tahay meesha xaajada lagu gutaana ay goonni tahay meesha lagu qabaysto oo keliya weeyaan xamaam minal xamiimi baana laga keenay waa nisba xamiim ka timid xamiimna biyaha kulul ayaa la yidhaahdaa marka biyo kulula meesha lagu isticmaali jira oo lagu qabaysan jira sidaa ayay xamaam u yidhaahdeen nisbada yaa uu nisbe in la geliya ay ahaan lahaydee facaal lafteeda waa loo isticmaalaa wa maca faacilin wa facaalin facil fii nasabin adnaa canilyaa faqubin owsaan waxaa jira ya-dii lagaga kaaftoomayo facaal ayaa ka mida wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid facaalkaasi nisbada ayuu ka mid yahay xamaamin biyaha kulul meeshii loo nisbeeyey ayuu macnihii noqonaya meeshaas ee lagu qabaystaana loo yaqaana fa innahu shanigaa wuxuu yahay surixa waxaa la caddeeyey fiihi isticmaalka dhexdii waxaa lagu caddeeyey bidikrilmushabahi bihi mushabahu bihi sheegiddii ayaa lagu caddeeyey faqad oo keliya wa huwa mushabahu bihiga lafdigiisa la caddeeyey lafdul asadi asad lafdigii weeyaane wa taqriiruhaa isticaaradaa taqriirinteedana an yuqaala waa in la yidhaahdo shubbiha rajulu shujaacu ninkii geesiga ahaa waxaa lagu shabahay bilasadi libaax bijaamicil jaraa'ati dhiirani ayaa waxay ka dhaxaysaa fii kullin mid kasta jaraa'ada iyo shajaacadu maxay kala yihiin saxaaxuljawhari waa isku mid buu leeyahay qolo kale waxay leeyihin waa kala duwan yihiinoo shajaacada waa geesinimo jaraa'adana waa dhiiranaan shajaacadu waxa weeyaan adigoo cabsi ay ku hayso oo baqaya naftaada inaad ka adkaatood dabdiso oo meeshii ay diidaysa aad geliso colaa kaa hor yimid waa la dagaalamayaa waad baqday baqitaankii ayaad naftaada ka adkaatayoo dhinacintaad u tuurtaad meeshii dhex gashay shajaacada waxaasaa la yidhaahdaa jaraa'adana waxaa la yidhaahdaa ruuxa waxaan in laga baqo munaasibka ay ku tahay marka uu arko inuusan ba cabsanin ee meesha inuu galo uu iska jeclaado haddaba libaaxa jaraa'a ku suganee shajaaca kuma sugna oo caqli uu naftiisa ku dabdiyo marka uu cabsado naftiisa inta uu ku qabto meesha uu ku khasbaa male ee jaraa uu leeyahay oo waxaan markuu arko inuu isku dhex tuuro unbuu jecel yahay inuu ka noqdoba ma jecla sidaa ayay qolo ku kala farqinayaan saaaxuljawharina wuxuu leeyahay waxaa wax ka jiraa lama arkay shajaaciya wataqriiruhaa an yuqaala waa in la yidhaahdo shubbiha arajulu shujaacu ninkii geesiga ahaa waxaa lagu shabbahay bilasadi asad ayaa lagu shabbahay bijaamicilijara'ati dhiiranaan ayaa waxay kulmini fii kullin mid kasta wastuciira allafdu lafdi ayaa la cariya qaatay lafdigii addaallu tusinaya cala almushabbahi bihi lafdigii mushabbahu bihiga tusinaya ayaa la soo cariya qaatay wa huwa lafdu asadin weeyaane lirajuli shujaaci ninkii geesiga ah ayaa loo soo cariya qaatay isticaaratan cariiqaadasho ayaa la cariiqaatay tasriixiyatan caddayn loo nisbaynaya caddayn ku socota fa tashbiihu sideedaba waxaa laisku shabbahaa waa macaani waxa la kala cariiqaataana waa alfaad waxaan isku shabbahaynaa waa nin iyo libaax waxa aan cariiqaadanaynana libaaxa magiciisii weeye oo asad ah ayaan cariiqaaday ee libaaxi laftiisa lama soo xambaarayo waxaa la isku shabbahaya waa ninka laftiisa iyo libaaxa laftiisaa laisku shabahi oo macaanida weeye waxa laisku shabbahaya waxa la soo caariya qaadanayana waa lafdiga oo lafdigan wuxuu la mid yahay shaatigaada oo nin uu kaa caariya qaatayo nin yowmal jumcada aan ku soo tukaday si uu ku yidhahdo ninkii shaatigaadu gashaday hee shaatigan adaa iskale laakiin ninkaasaa watoo kaa caariya qaatay lafdigan sidaa ayuu ka dhigay intaasuu soo wadaa fatashbiihu tashbiiha bayna almacaani macaanida dhexdeeda ayuu ku sugnaaday waxaa laisku tashbiihinaya waa macaani walisticaaratu isticaaradana lilafdi lafdiga ayuu u sugnaaday liannahu lafdigani bimansilati libaasi dhar meeshiisoo kaluu la mid yahay alladii dharkii ustuciira la cariya qaatay min axadin ruux laga cariya qaatay oo fa ulbisa loo xiray hayrahu heyrkii loo xiray ulbisada naa'ibulfaacilkeeda waa dharkii oo damiir mustatir ah hayrahu heyrkii loo xiray wa qowlunaa filxamaami aan nidhana qariinatun qariino weeye qariinada oo maanicatun horjoogsani min iraadati asadi alxaqiiqiyi libaaxii dhabtahaa in loo jeedo ayay horjoogsani walisticaaratu almakniyatu isticaarada makniyada ey almakhfiyatu makniye macnaheeda wuxuu yahay almakhfiyatu la qariyey hiya isticaarada makniyada allatii tii weeye duwiya la duube ay lam yudkar duwiya macnaheeda lama sheegin weeye mushabahu bihigii baan sheeganayn ayaa loo jeedaa allatii tii weeyaan duwiya la duubay ay lam yudkar aan la sheegin fiihaa isticmaalka isticaarada dhexdeeda dikrulmushabahi bihi mushabahu bihiga lafdigiisii lama sheegin duwiyade la duubay fiihaa dhexdeeda waxaa lagu duubay dikrulmushabahi bihi mushabahu bihiga sheegitaankiisii ayaa la duubay oo waa la qariyey bidikri shayin bisababi dikri shayin shay sheegiddii sababkii ayaana loo duubay shayga oo min lawaasimihi mushabbahu bihiga lawaasimtiisa ka mid a oo mushabbahu bihiga lafdigiisa in la duubo waxaa sababay lawaasimtiisii ayaa meesha lagu sheego mushabbaha la siiyey intaasuu ujeeda bidikri shayin bacda sababiyaa ku wanaagsan musaaxabo in laga dhigo maciyo laga dhigana way suuroobi kartuu leeyahay musanifka laakiin musaaxabada aad uguma fiicnee sababiyaa ku fiican musaaxaba haddii lagu macneeyo wuxuu noqonayaa walisticaaratu almakniyatu hiya alatii tii weeyaa duwiya la duubay bidikri lmushabahi bihi fiiha dhexdeeda waxaa lagu duubay bidikri lmushabahi bihi mushabahu bihi sheegidii bidikri shayin maca dikri shayin shay iyadoo la sheegaya maceeda ayaa mushabahu bihiga lafdigiisa sheegidii la duubay shayga oo min lawaasimihi mushabahu bihiga lawaasimtiisii ka mid ah ey lawaasimi lmushabahi bihi mushabahu bihiga lawaasimtiisii ka mid ah walbaau sababiyatun bacda waa sababiya bidikri shayin min lawaasimihi bada ku jirto ujeeda sababiyanimadaasana ku fiican aw bimacnaa maca ama musaaxaba ay faa'iidaynayo maca ayay la macno tahay sidaa ayuu u jeedaa qowluhu walbaau sababiya uu yidhi ey wa huwa alwlaa waa sida fiican liannahu yufiidu haddii sababiye laga dhigo bacdu waxay faa'iidayni anna alcillata fii tayi lmushabbahi bihi mushabbahu bihiga magaciisa duubidda la duubay sababkii huwa dikru laasimihi laasimka sheegiddii weeyaan walidaalik walidaa qaala shaarixu fii maa ya'tii musanifka wuxuu soo wadaa shaarixa anna qowlahu wadulla al'aati fii quwati alcillati ayuu sheegi doonaa marka mushabbahu bihiga laasimkiisa sheegidda la sheegay sabab keenay weeyaan mushabbahu bihiga lafdigiisa in la xadfo sababiyeyna sidaa ugu fiican tahay falam yudkar lama sheegin fiiha isticaaradaa dhexdeeda laguma sheegin min arkaani tashbiih tashbiih arkaantii xaal uu ka mid yahay siwa lmushabahi mushabaha mooye wax kale lama sheegin walisticaara isticaaradii musalaxada iyo makiniyada halkaasay kaaga dhammaadeen wuu soo celin doonaa laakiin tacriif ahaan sidaa u tacriifiye wey walisticaaratu takhyiiliyatu isticaarada takhyiiliyada la yidhaahdaa hiya isticaarada takhyiiliyada ihbaatu dalika laasimi laasimkaa sugiddii weeyaan addaalli cala lmushabbahi bihi tusiyey sugidda la suga wey isticaarada takhiiliyada la yidhaahdaa waa laasimka mushabbahu bihiga in mushabbaha loo sugo sugitaanka loo sugayo weeya isticaara takhiiliya waa siday qoomka wadeene garo ilaa qoomka waxay lahaayeen ihbaatka ee majaaska ku jira waa majaas caqliya majaaska caqliga waxaan u naqaanaa isticaara takhiiliya sidaasuu musanifka ku wadaa uuna caddayn doona walisticaaratu takhiiliyatu hiya isticaarada takhiiliyada ihbaatu daalika kaa a laasimi ee laasimka sugiddii weeyaan lilmushabbahi mushabbaha loo sugo laasimkii addaalli tusiyey daalika kaa allaasimi ee laasimkaa wuxuu tusiyey cala isticaarati lafdi lmushabbahi bihi mushabbahi bihiga lafdigiisa in la caariye qaatay oo lilmushabbahi mushabbaha loo caariye qaatuu tusini oo fa hiya isticaarada takhyiiliyada ay takhyiiliya mulaasimatun mid laasimi weeyaan lilmakniyati makniyaday laasimi laa tanfaku fakan mayso isticaarada makniyada takhyiiliyada canha makniyada kama fakanayso waa siday qoomka dhihi jireen soo maaha wayaxkumuuna bicadami infikaaki lmakniyi canhu canha soo sidaa muusan lahay kitaabkii makniya canhu isticaarada makniya canhu la yidhaahda takhiiliyada weligeed ka fakan maysa sidaa ayay xukumeen qoomka soo sidaa ma ahayn dariiqadii lafteedu maray fahiya takhiiliyada mulaasimatu waxay laasimi lilmakniyati makniyaday laasimi laa tanfaku takhiiliyada ma fakanayso canha makniye kama fakanayso walidaa sidaa darteeda maala wuu miaaliyey lahumaa labadoodaba musanifka bimiaali waaxidin hal miaal ayuu ku miaaliyey biqowlihi ayuuna ku miaaliyey naxwu adfaaru lmaniyati nashibat bifulanin adfaaru lmaniyati geerida cidiyaheedii nashibat waxay ku dhegtay bifulaani hebel ayay ku dhegtay waxaa la shabbahay maniya sabuc ayaana lagu shabbahay sabuca lafdigiisa ayaa la soo cariya qaatay waana la xadfi waxaa meesha la keenay oo lagu sugay mushabbahu bihiga khawaastiisii wax ka mid ee adfaarta weeyaan isla markaa mushabbahana la siiyey oo maniyadii ah isticaaro makniyuu ku yahay sugeedan adfaarta maniyada loo sugayana isticaaro takhyiili intaasu soo wada waa intii aan kii hore ku marray adfaalu lmaniyati nashibat bifulaani nashibat bikasri shiini oo calaa wasni facila weeyaan buu ujeedaa macnaheedana waxay caliqat way ku dhegta weye nashibat bimacnaa caliqat bifulaani hebel ayay ku dhegtay wa taqriiru listicaarati isticaara taqriirinteeda fiihimaa makniye iyo takyiiliya laga taqriiriyaa min hada lmiaali miaalka xaggii xaalay ka ahaadeen an yuqaala waa in la yidhaahdo shubbihat ilmaniyatu geeridii waa la shabbahay almadkuuratu meesha lagu sheegay bisabuci bahal ayaa lagu shabbahay fil ikhtiyaali wax hoos u dilidda ayaana looga shabbahay si tartiiboo hoos wax loo dilaa ikhtiyaalka la yidhaahdaa ey bijaamici ikhtiyaali nufuusi nafafyaalaha hoos udiliddooda ayaa ka dhaxaysa fii kulli mid walba min hayri tafriqatin kala geenla'aan bayna nafaacin wa daraarin weliba marka ay wax dilayaan geerida iyo bahalka kalama geynayaan ruuxa ay dilayaan ruux nafcile inuu yahay iyo ruux durle inuu yahay ruux in la dilo ku habboon inuu yahay iyo ruux in la daayo ku habboon inuu yahay kalama geynayaan waa dilayaan labadaba sidaa ayuu ujeedaa min hayri tafriqatin ayagoon kala geynaynin bayna nafaacinkii nafciga badnaa iyo wa daraarinkii dhibka badnaa iyagoon kala geynaynin ayay dilayaan wastuciira waa la caariya qaatay ismu sabuuci sabuca magiciisii ayaa la soo caariye qaatay lahaa geeridii ayaa loo soo cariiqaatay ay lilmaniyati geerida ayaa loo soo cariiqaatay halkaa muxuu ku xijisiiyey ay haye wax ka jira lama arko ay qudiira weeyo qudiira rabaa meesha ka maqan ay qudiira waxaa la qadaray isticaaratuhu in la soo caariya qaataa la qadaray isticaaratuhu magacii in la soo caariya qaataa la qadaray laha maniyada loo soo caariya qaatay wuxuu u jeedaa marka aan idhaahno adfaaru lmaniyati nashibat bifulaanin caariya qaadasho oo si dhabay u dhacday oo libaax magicii ama bahal magicii lasoo caariya qaata ma jirto laakiin waxaa la qadarayaa magaca bahalka in la soo caariya qaatay haddana la xadfay ayaa la qadari qudira isticaaratuuda sida ayuu u jeedaa war ma fahanteen ha garan waayina qad wax la yidhaahdaana ma jiro waayo isticaaratu ismigaba ka dambeeyaa qadna ismimaba gasho ey qudira waa la qadaray isticaaratuhu magacii in la caariya qaatay lahaa maniyada geerida loo soo caariya qaatay uma tuwiya waa la duubay dikruhu mushabbahu bihiga magaciisii sheegidiisii ayaa la duubay dikruhu ayaa la duubay wadulla waxaana laisku tusiyey calayhi mushabbahu bihiga magaciisa la duubay waxaa laisku tusiyey bidikri laazimihi laasimkiisa sheegidda la sheegay wahuwa aladfaaru adfaarta la sheegay ayaa laisku tusiyey waa intaa macnaha sharaxa uu dhexgelinaya uma tuwiya dikruhu dikruhudan waa masder masderkan waxaa bannaan masdernimadiisa in lagu wado ismi mafcuul in lagu awilaana waa bannaan tahay labadaa macnuu rabaa inuu keeno sida ay ku suuroobina waxa weeyaan wa tuwiya dikruhu haddii ismi mafcuul lagu wado macnihii wuxuu noqonayaa tuwiya waa la duubay dikruhu damiirkaa wuxuu u noqonayaa sabuci bahalkii mushabbahu bihiga ahaa bahalkaa mushabbahu bihiga ah laftiisa ma aha waxa la duubay ee la xadfay ee waxa weeyaan bahalka mushabbahu bihiga ah magacii uu lahaa ayaa la duubay oo aan la sheegin sabcu baan la sheegin buu u jeedaa sidaa marka la yidhaahdo oo dikruhu damiirka sabca loo celiyo dikruda masdarun mu'awalun bismi mafcuulin buu noqona macnihiina wuxuu noqonayaa tuwiya waa la duubay dikruhu madkuuruhu ee bahalka duurka ku jiro lafdigii lagu sheegi lahaa oo sabca ayaa la duubaoo la sheegin saxiix haddii dikruhu ismiga laftiisa loo celiyaana masdarnimadiisa lagu wadi oo wuxuu noqonayaa tuwiya waa la duubay dikruhu lafdigii sabcu sheegiddiisiyaa la duubay ayuuintaasuu sheegi rabaa oo keliya uma tuwiya waa la duubay dikruhu ay dikrulmushabbahi bihi mushabbahu bihiga kii lagu sheegayay dikruhu markaa damiirka wuxuu u celiyey mushabbahu bihigiiee garo mar hadduu mushabbahu bihiga u celiyey dikriga ismi mafcuul ayuu u wadaa waayo waxa la duubay mushabbahu bihiga maahae mushabbahu bihiga lafdigii lagu sheegayaan la sheegi weeyoo la duubay oo macnihii wuxuu noqonayaa dikruhu ay madkuuruhu mushabbahu bihiga lafdigii lagu sheegi lahaabaa la duuboo la sheegin sidaa ayuu u jeedaa ay dikrulmushabbahi bihi binaa'an baaniina xaalaan nahay kuwa ku duldhisaya calaa anna dikra lafdigan dikrigee noo yaalla bimacna almadkuur inuu yahay oo ismi mafcuul ayuu la macno yahay ow dikrulismi oo marka damiirka ismigii loo celiyo dikrigana masdarnimadiisu ku soconaya dikruhu ismiga sheegiddiisii ayaa la duubay bina'an baaniina xaalaannahay kuwa ku dullisaya calaa annahu shaanigaynu calaa annahu lafdiga dikri ah baaqin inuu baaqi yahay calaa masdariyati ayuu baaqi ku yahay wa qowluhu isticaaratan bilkinaayati uu yidhi musanifka ay mutalabisatan bilkinaayuu u jeedaa duwiya waa la duubay dikruhu mushabbahu bihiga lafdigii lagu sheegaya ayaa la duubay isticaaratan bilkinaayati isticaaratan xaaluu isticaaro yahay isticaarada oo mutalabisatan ku dheehan bilkinaayati ay bilkhafaa'i qarsooni ku dheehan bilkinaayati ay mutalabisatan bilkhafaa'i wey idilkinaayatu lafdiga kinaayaa alkhafaa'u qarsooni wey macmuulun wuxuuna macmuul u yahay liqowlihi ustuciira uu yidhi oo isticaaratan macmuul wuxuu u yahay ustuciira mafcuululmudlaqnimo iyo masdarnimo ugu nasbinaya markaa wa qowluhu wadulla lagu yidhi musanifka cadfun calaa tuwiya tuwiya ayaa lagu cadfay fii quwati alcillati lahu cilluuna uu yahay oo waxaa loo duubay mushabbahu bihiga lafdigii oon loo sheegin lawaasimtiisa sheegidda la sheegay wey wadulla waa la istusiyey calayhi mushabahu bihiga la xadfa ee calaa dikri mushabahi bihi bidikri laasimihi laasimkiisa sheegiddii ayaa laisku tusiyey wahuwa aladfaaru weeyaane aladii adfaarkii huwa asagubaa qariinatu lmakniyati makniyada qariinadeeda ahayd qaala almuxaqiqu taftaazaniyu sacdudiini taftaazani wuxuu yidhi ee talkhiisu miftaaxa culammada sharaxday ayuu ka mid yahay oo sharax ku leeyahay wuxuu yidhi falmaqsuudu ujeeddada min qowlinaa adfaaru lmaniyati marka aan leennahay waxaan uga jeednaa isticaaratu sabuci sabuc caariya qaadashadii ayaan u jeednaa lilmaniyati geerida loo caariya qaato kasticaarati alasadi lirajuli shujaac isticaaradii musaraxada ahaydba sida aan asadka lafdigii u soo caariya qaadan jirneen ninka geesiga aan ugu soo caariya qaadan jirno oo kale ilaa annaa annaga lam nusarix ma aanan caddaynin bidikri lmustacaari lafdigii la caariya qaadanayee sabuca ahaa ma aanan makniyada ku caddaynin ee yacni asabuca ayaan u jeedaaye bal iqtasannaa waxaan ku gaabsannay calaa dikri laasimihi laasimkiisii adfaarta ah sheegidda aan sheegnay wahuwa aladfaaru weeye laasimka waxaan sida u yeelnay linantaqila inaan guurnaan doonaynaa minhu adfaarta laasimka inaan ka guurno ila almaqsuudi maqsuudka sabuca mushabbahu bihi inuu yahay inaan u guurnaan doonaynaa kamaa huwa sida sha'nul kinaayati kinaayada arrinteedaba ay tahay falmustacaaru waxa la caariya qaatay huwa mustacaarka lafdu sabuci weeye lafdigii alghayru lmusaraxi bihi aan la caddaynin sabuca lafdigiisii aan la caddaynin weeye waxa la soo caariya qaatay wlmustacaaru minhu ka wax laga soo caariya qaatayna huwa alxayawaanu lmuftarisu bahalka duurka ku jira weeye waalmustacaaru lahu ka wax loo soo caariya qaadanayana huwa almaniyatu geerida weeye waxa wax loo soo caariya qaadanaya wa ihbaatu ladfaari adfaarta sugidda lilmaniyati maniyada loo sugayana isticaaratun takhyiiliyatun isticaara takhyiiliya weeye waa qoomka siday ku socdayna garo ihbaatka iyo sugidda loo sugaya waa isticaara takhyiiliya sidaa ayuu u jeedaa waayahay waa isticaara takhyiiliya wuxuu u jeedaa cidiyaha sugidda loo sugayo geerida waxaa ku jira majaaz majaaskana waa majaaz caqli ah weliba waa majaaz caqli ah oo galay idaafada nisba idaafiya ayuu galay ilaa makhaalibulmaniya makhaalibtan ama adfaarulmaniyati adfaartan idaafada aan u idaafaynahayna geerida idaafadaasi ayuu majaaska ku jiraa waa majaaz ihbaatka galay ama waa majaaz nisbada idaafiyada galay majaaz nisbada idaafiyada galayna waa majaaz caqli ah majaazka caqliga ayay qoomka waxay u bixiyeen musanifkana uu ku raacsan yahay isticaara takhyiiliya intaasu soo wada laakiin musanifka wuxuu isku dhibi doonaa marka dambena uu ka daba tegi doono isticaare iyo takhyiiliya inuu wej u raadiyo majaazka ku jira nisbada idaafiyada ah ee qoomka ay u bixiyeen isticaara takhyiiliya ayaa wuxuu u raadin doonaa sababu tasmiya sababka loogu bixiyuu u raadin doonaa waxaa ka wanaagsan sidii horey aan u nire tasmiyatun min hayri munaasaba in la yidhaahdaa ka fiican waihbaatu ladfaari lilbaniyati isticaaratu takhyiiliya wa amaa lafdu ladfaar adfaarta lafdigeeda fa huwa mustacmalu waxaa loo isticmaalay fii xaqiiqati cidiyihii libaaxa laftooda loo jeedaa wa amaa kownulihbaat ihbaatka isticaaratan ahaanshaha uu yahay faliannahu munaasabuu rabaa inuu raadiye garo maxaa isticaara ihbaatka loogu magacaabay faliannahu ihbaatkani qad ustuciila waa la caariya qaatay lilmushabbahi faliannahu sha'niga wuxuu yahay qad ustuciila waa la caariya qaatay lilmushabbahi mushabbaha waxaa loo caariya qaatay ihbaatul amri amar sugiddii alladii amarkii yakhusu khaasa almushabbaha bihi mushabbahu bihiga u khaasa mushabbahu bihiga wax u khaasee sugidda sugiddiisa waxaa loo soo caariya qaatay mushabbaha isticaarada aan naqaanno ma ahee garo isticaarada bulaqada ay yaqaanaan oo istilaaxooda ah waxa weeyaan lafdi in la soo caariya qaato oo mushabbahu bihii laga soo caariya qaato mushabbahna loo caariya qaato lafdigaa la soo caariya qaatay lafdigiisa isticaaro la yidhaahdaa ama lafdigaa isticmaalka la isticmaalaa isticaaro la yidhaahdaa haddaba ihbaatkan mushabbahu bihiga khawaastiisa mushabbaha loo sugayo ibaatka lafdina ma aha isticmaalu lafdina ma aha marka isticaaro meesha ma taalo oo isticaarada ay bulaqada yaqaanaanay ku istilaaxayn meesha ma yaallo qad ustuciila lilmushabbahi waxaa loo caaliya qaatay ihbaatu lamri aladii amarkii yakhusu lmushabbaha bihi mushabbahu bihiga ku khaasa wa amaa kownuhu takhyiiliyatan isticaarada takhyiil magacaabidda lagu magacaabay faliannahu ihbaatka yukhayilu wuxuu malagelini ee yuuqicu wuxuu ku ridi fil khayaali caqliga iyo dihniga wuxuu ku ridi ee adihna wuxuu ku ridi adihni wuxuu ku ridi ana almushabbaha mushabbaha min jinsi lmushabbahi bihi mushabbahu bihiga jinsigii inuu ka mid yahay ayuu caqliga ama khayaalka ku ridaya oo ruuxii waxay la noqonin maniyadiiba maadaama cidiya loo sugay bahalba inay noqotay sidaa ayuu ujeedaa waqad calimta waxaad ogaatay ana almajaaza majaazka inamaa huwa majaaza fi libaati ayuu ku sugnaaday ay ibaatu shayin shay sugidii lishayin loo sugay shayga oo lahu shayga lishayin loo sugay shayga oo laysa uusan ahayn huwa shayga wax loo sugaya lahu kaa loo sugay mid u sugan oo fatakhiiliyatu isticaarada takhiiliyada fi lxaqiiqati majaazun caqliyun wey waa majaaz caqli ah ka ibaati alimbaati dhalinta sugidii loo sugaye oo kale lilrabiici roobka loo sugaye oo kale waina laazima almushabahi bihi mushabahu bihiga laazimkii mustacmalu waa la isticmaalay fii xaqiiqati ayaa loo isticmaalay ciddiyihii libaaxa laftooda loo jeedaa wa haadaa madhabkani huwa asaga ayaa madhabulqowmi qowmka madhabkiisii waka wa tafsiilu lmadaahibi madaahibta in la kala tafsiiliyo madaahibtii fi lmakniyati makniyada iyo watakhiiliyati ku dhex sugnaa in la kala tafsiiliyo iyo wamaa waxa yatacallaqu ku tacalluqaya bihaa madaahibta waxa ku tacalluqaya in la kala tafsiiliyaa madkuurun waxaa lagu sheegay fi samarqandiyati samarqandiyadii aan soo marnaa lagu sheegay iyada u raadso allatii samarqandiyadii jucilat laga yeelay haadihi risaalatu risaaladan ayaa waxaa laga yeelay fi lxaqiiqati sida dhabtaa muqadimatan muqadimaan lahaa iyada looga yeelay oo risaaladana muqadimo ah asalkiina waxay noqoni markaa samarqandiyada sida ayuu u jeedaa wabilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاصل في تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة استعارة الله قيبية مرشحية مجردة فسل ياهي وعن كسو بحني استعارة ذات إذا لقيبنا الله وقيبنا الله قيبية استعارة مصرحة استعارة مكنية ذات استعارة عن قيبنا مركا هل كان نوذك هذا يا مصنفك؟ isticaaradiioo saddex qayb loo qaybinayo qaybtaana isticaarada daatadeedoo la qaybinaya maaha daatada isticaarada waa labadaa oo keliya waa musaraxa iyo makniya ee qaybtani waxay ka imaanay isticaarada marka ay dhammaystiranto qariinada ay ku dhammaystiranto kadib in wax uu ka daba yimaado iyo inuusan waxba ka daba imaanin hadduusan waxba ka daba imaanin isticaarada mutlaqa la yidhaahdaa mutlaqa lama xoojinin lamana daciifinin hadduu wax ka daba yimaado waxaa ka daba yimid hadduu mushabbahu bihiga mulaa'im u yahay isticaarada murashaxa la leeyahy waxaa ka daba yimidee mushabbahu bihiga uu mulaa'imkeena tarshiix ayaa la yidhahdaa magiciisa waxaa ka daba yimid haddii uu mushabbaha uu mulaa'im yahay isticaarada mujaradaa la yidhaahdaa waxaa ka daba yimidna tajriid ayaa la yidhaahdaa waxa ka daba yimid haddii uu yahay wax labadoodaba u mulaa'im ah labadaba ka wada dhexeeyo haddii uu yahay tajriid iyo tarshiix midna keeni maaya isticaarada mudlaqa iska ahaani sida ra'aytu asada yamshi mashiga labadaba waa wada sameeyaan faslun fii taqsiimi listicaarati isticaaro qaybinteeda ayuu u fasal yahay ilaa murashaxatin wa mujaradatin murashaxa iyo mujarado loo qaybiyo iyo wa mutlaqatin mid la idlaaqay alisticaaratu isticaarada in qurinat haddii lala xidhiidhiyo bacdu marka ay dhammaatay kadib bimaa shay haddii lala xidhiidhiyo yulaa'imu umulaa'ima almustacaara minhu kan xaggii laga soo caariye qaatay mushabbahu bihiga weeyaane fa murashaxatun isticaarada murashaxa la yidhaahdaa naxwu ra'aytu asadan fi lxamaami lahu libadoon ra'aytu asada libaax ayaan arkay filxamaami meesha lagu qabaysto dhexdeedaan ku arkay lahu libaaxa ayuu u sugnaa libadun shaash timaha guudkiisa ka baxay ee isticaarada murashaxo weeyaan ra'aytu asadan filxamaami intaa isticaaradaa ku taab noqotay oo xamaam waa qariinadii isticaarada qariinadii maanicada ahayd libaax inuusan qabaysanaynin ayaa cad lahu libadun libadkaa lagu daba sheegayna tarshiixu lilisticaarati isticaaradu xoojinaya sida ayuu u jeedaa alisticaaratu in qurinat bacdu bacda tamaami alisticaarati isticaarada inta ay dhammaystirantay kadib bidikri qariinati almaanicati qariinadii maanicada ahayd sheegideeda ay ku dhammaystirantay wakadaa bacda almucayinati mucayinada gadaasheeda ay dhammaystiratay bikasri ilyaa falaa yucaddu yucdii lagu tirin maayo min qowlinaa ra'aytu baxran fi lxamaami yucdii tajriidan liannahaa qariinatun mucayinatun bacda tamaami alisticaarati bilmaanicati alatii hiya fi lxamaam halkan wuxuu ka hadlayaa qariinada isticaarada la raaciyaa laba u qaybsanta qariino maanicaa maanicannimana ku joogta waxba kale uusan u raacin qariiradan maanica weeyaan oo waxay maanic ku tahay lafdigan la isticmaalayo macnihii hore maanta inaan loo jeedin iyo qariina maanicatun mucayinatuna maanica weeye waana mucayino maanica weeyaanoo lafdigan macnihii hore in loo jeedo way mancini maanicnimada waxa uu raacayaa mucayina mucayina waxaa loo jeedaa lafdigan ruuxa loo waday ay tilmaami si gaar ahaanayd qariinada maanican marka ay tahay waxay mancini oo keliya ee lafdigan macnihii hore in aan loola jeedin laakiin ma caddaynayso qariinadaasi cidda maanta loola jeedo miihaal waxaa tidhi ra'aytu asadan fi lmadiinati ra'aytu asadan fi lmadiinati libaax ayaan magaalada ku dhex arkay filmadiinati lafdigani waa qariino maanica ah oo libaaxii caadiga ahaa ee duurka ku jiray inaadan u wadin ayuu caddaynayaa filmadiinati laakiin qariinadu waa maanica oo keliyo mucayino ma aha asadantan maanta ruuxa aad ku jeeddo ama waxa aad ku jeeddo filmadiinatida ma caddaynayso waxaa dhici kara asadka inaad u waddo nin geesi ah dameer xoog badan inaad ku waddaa suuroobi kara gaari inaad ku waddaa suuroobi kara yacni waxa aad ku jeeddo filmadiinati ma caddaynayso ilaa waxaasu idin magaalada waa joogi karaya qariinadaa mucayina ma ahe waa maanica oo keli ah qariinada mucayinada la yidhaahdaana waxa weeyaan marka ay qariinadani manciso lafdigan macnihii hore in loola jeedo marka ay hor joogsato haddana waxaa loo jeeday si gaar ahaaneed u tusi ra'aytu asadan yusallii baa tiri yusallii qariinada maanica weeyaanoo libaax inaadan u jeedin ayay tusini weliba waxay sii cayini bini aadam inaad u waddo yusalliidani oo aadan ku wadin dabeer iyo gaari iyo waxaa inaadan ku wadin yusallii libaax ra'aytu asadan asadka libaax inaadan u wadin marka ay caddayso kadib qariinada waxay sii cayini cidda aad u waddo oo ah bani aadam ilaa waxaa tukanaya bani aadam weeyaane qariinadaasa waxaa la yidhaahdaa mucayina marka musanifka wuxuu ku leeyahay labada qariina haddii la isu dabageliyo isticaarada oo qariinadii maanicada ahayd iyo qariinadii mucayinada ahayd labadaba waa la isu dabageliya laba qariinay noqonayaan ee mid ka mida tarshiix ma noqonayo waxaa tidhi ra'aytu asadan fi lxamaami yucطii ra'aytu asadan fi lxamaami filxamaamidan wuxuu tusinayaa libaaxii caadiga ahaa inaadan u jeedin oo qariinada maanica weeyaan oo waxay mancini libaaxii duurka ku jira uma jeedin waxaase suuroobi karaa bini aadam keli inaadan ku jeedine wax kale aad ku wadana waa wax dhici karo filxamaam qariinada waa maanica oo keli ah yucطii wax buu dad siinayaa marka aad tiro waxbixinta bini aadamay u khaas tahay yucdii qariinada maanica weeye oo libaaxii looga jeedo islamarkaa mucayino weeyaanoo cidda loo jeeday si gaar ahaaneed u caddaynayo bini aadam inaad ku wadday tusini marka qariinada maanicada ah maanico keli haddii ay tahay ee waxba kale aan loogu darin way suuroobi karta qariinanimo waa ku filan tahay haddii maanicada maanica iyo mucayino la dabageliyaana laba qariinoo isdabayaallay noqonayaanee mid ka mid ee tarshiix ma noqonaya intaasu soo wada alisticaaratu isticaarada in qurinat haddii lala xidhiiriyo bacdu bacdadii buu fasira mudaafu ilayhiga xadfane macnihii la niyeysan yahay bacdu ay bacda tamaami alisticaarati isticaarada marka ay taab noqoto kadib haddii lala xidhiiriyo isticaaradii bidikrilqariinati qariinada sheegiddeeda ayayna ku taab noqotay qariinadii almaanicati maanicada keli ahayd wakadaa waxaa la mid ee bacda almucayinati oo ya-da la kasriya ismi faacil weeye bacda almucayinati qariinadii wax cayinaysa gadaa marka ay ku taab noqoto bikasril yaay falaa yucaddu lagu tirin maayo yucطii lafdiga yucطiya min qowlinaa hadalkanaga xaggii xaaluu ka ahaaday ra'aytu baxran badayaan arkay badda oo filxamaami meesha lagu qabaysta ku sugan badda oo yucطii wax bixinaya tajriida lagu tirin maayo liannaha tajriid laguma tirinayo liannahaa yucطiidanii qariinatun qariino weeye qariinada oo mucayinatun cayini bacda tamaami listicaarati isticaarada markii ay ku taam noqotay kadib bilmaanicati qariinadii maanicada ahaydee xamaam markii ay ku taam noqotay kadib iyo yucdiida waxay tahay qariino labaad oo mucayinaa ee tajriid ma faa'iidaynayso maadaama mushabbaha ay mulaa'im u tahay wakada bacda tamaami listicaarati bilmaanica allatii maanicadii hiya iyaduba filxamaamida ahayd filxamaami ayaa qariino maanica ahayd yucdiina maanicannimo waxaa u raacayaa mucayana bimaa shay haddii la sheego bishayin shay haddii lala xidhiir bimaa shay haddii lala xidhiiriyo ay bishayin shayga oo yulaa'imu u mulaa'ima ee yunaasibu u munaasiba almushabbaha bihi mushabbahu bihi u munaasiba mushabbahu bihigii almustacaara minhu xaggiisa wax laga soo caariye qaatay fa murashaxatun isticaarada murashaxo weeye ay tusambaa waxaa lagu magacaabi bidaalika murashaxa lagu magacaabi litarshiixiha isticaarada xoogowgeeda darteeda loogu magacaabi ay taqwiyatiha xoogowgeeda bidikrilmulaa'imi mulaa'imka sheegidiisa ayay ku xoogowday